maanta oo ku beegan labayolabaatanka maaj waxaa la filayay in muqdisho uu ka furmo shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda mucaaradka haddaba wariyaha v o a xasan kaafi qoyste ayaa ku sugan goobta shirka la filayay inuu ka dhaco ee xerada afisiyoni wararkii ugu dambeeyey ayuu xasan kaafi qoyste uga warramay cabdixakiim maxamuud shirwac shirwac waad mahadsan tahay maanta barqanimadii waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afisyoone ee garoonka diyaaradaha ka furmay shir horudhaca oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kala ah hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo maamulka gobolka banaadir shirka waxaa ka maqan oo aan ka soo qayb gelin madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland waan gartayeen xasan ma la og yahay sababta ay uga baaqsadeen amaba shirka ay uga soo qayb geli waayeen shir waxuu si rasmi ah looma oga sababta ay madaxda maamulada puntland iyo jubbaland ay shirka uga soo qaybgeli lahaayeen laakiin warar hoose oo ay v o a helaysa ayaa waxa ay sheegayaan inay uga baaqsadeen sababo la xiriira dhinaca amnigooda iyagoo sheegay inaanay kalsooni ku qabin goobta uu shirku ka dhacayo oo ay ammaanka sugayaan ciidamo ka amar qaata dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa madaxtooyada horey waxa ay u rabeen labada maamul goboleed madaxdoodu in shirka goobta amnigu ka dhacayo ay amniga gacanta ku dhigaan ciidamada amisom hase ahaatee qorshahaasi waa isbeddelay waxaana goobta iminka ku sugan ciidamada ilaalada madaxtooyada oo halkaasi iyaga jooga iyo waxoogaa ciidamo amisoma laakiin maamulka guud waxaa gacanta ku haya goobta amnigeeda ciidamada ilaalada madaxtooyada soomaaliya marka laga soo tago labada madaxweyne ee maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland iyagana qorshaha waxaa ku jira inay shirka ka qayb galaan musharaxiinta mucaaradka iyaguna ma iman miya shirka kamay qayb gelin shirwac waa mahadsan tahay waa su-aal muhiima ajendaha shirka wuxuu ahaa maalinta ugu horeysa ee furitaanka inay ka qayb galaan madaxda maamul goboleedyadoo dhan oo ay ku jiraan puntland iyo jubbaland iyo dowladda dhexe marka maalinta birita oo maalinta labaad ee shirka ayay ahayd midowda musharaxiinta gaar ahaan madaxweyneyaasha xasan sheikh iyo sheekh shariif inay ka soo qayb galaan si looga hadlo tabashooyinka ay qabaan midowda musharaxiinta iyo mucaaradka kale hase ahaatee intaan qorshahaas la gaarin oo ku beegnayd maalinta birita ah ayaa maalintii koowaadba waxaa shirka ku yimid caqabad ah in labada madaxweyne ee jubbaland iyo puntland ay ka baaqsadeen oo shirka ay imaan waayeen taas waxay keeni kartaa in qorshihii shirku isbedelo oo dib waxyaabo kale loo sameeyo waayo maalinta koowaad ayaa la rabay in dhammaan ay is arkaan siyaasiyiintii saxiixii toddoba iyo tobankii sebtembar heshiiskii ah wada galay si heshiiskaasi qodobadii ka soo laabtay ama wixii laysla fahmi lahaa dib loo sii ambaqaado mar haddii axmedoobe iyo siciid deni ay ka baaqsadeen shirkii berritana ma la oga sida xaalku uu noqon doono in madaxweyneyaasha midowda musharaxiinta ka tirsan ee xasan sheikh iyo sheekh shariif ay ka soo qaybgeli doonaan iyo in kale maadaama maalinkii ugu horreysaba shirka aanay ka soo qayb gelin xubnihii la filayay inay ku midoobaan waynu ognahay xasan ajadaa jiray amaba qorshe loogu talagalay shirku inuu ku socdo ama uu ku hirgalo oo maanta kole ay ka mid ahayd qodobada qorshaysnaa in laga wada hadlo heshiiskii lix iyo tobanka bisha february lagu gaadhay baydhabo waxyaabahaas iyo qodobo kale marka laga yimaado in madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay ka maqnaadaan waxaa tilmaantay in madaxda dowladda federaalka madaxweynaha iyo maamul goboleedyada kale ay joogaan iyo maamulka gobolka banaadir ma jiraa wax kasii socday amaba ka dhaqan galay ama ka hirgalay ajendaha amaba qorshaha shirka marka laga yimaado maqnaashiyaha mas-uuliyiintaas shirwacow ilaa iminka arrimahaasi saxaafaddu waxba kama oga waayo shirku maadaama ay kasoo qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed iyo gobolka banaadir iyo galmudug intaasaa ka soo qayb gashay marka madaxtooyada soomaaliya war qoraalhay soo saartay waxa ay sheegtay in shirka maanta uu yahay mid horudhaca oo lagu gorfaynayo qaabkii ay shirka uga soo qaybgeli lahaayeen madaxda maamul goboleedyada maqan waxa kaloo xusuusa oo aan rabaa inaan ku xusuusiyoon kuu sheego inaanay shirka iminka ku subnayn xubnihii beesha caalamka ee dhinacyada dhexdhexaadinayay kuma sugna iminka iyagu xataa teendhada afisyoone kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a xasan kaafi qoyste oo u warramayey cabdixakiim maxamuud shirwac